warbixin ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ee onsom ayaa si kulul loogu cambaareeyey weerarkii ismidaminta ahaa ee saaka ka dhacay dugsiga tobabarka ciidamada booliska jenaraal kaahiye sidoo kale xafiiska ayaa tacsi u diray eheladii iyo qoysaskii ay ka baxeen dadkii ku dhintay weerarkaasi islamarkaana waxa ay sheegeen inay aada uga xun yihiin dhacdadaasi weerarkana ayaa waxaa ku dhintay siddeed iyo toban askari oo ka mid a ciidamada booliska soomaaliyeed halka shan iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen dhanka kale xarakada al-shabaab ayaa sheegata inay ka dambeeyeen mas-uuliyadda weerarkaasi islamarkaana waxa ay sheegeen inay ku dileen toddobiiyo labaatan isugu jira askar iyo saraakiil ka mid a ciidamada booliska soomaaliyeed